waa maadsantaa daadurey arrintaas waa ay jirtaa kolleyba waana go-aan ka soo baxay haddii alla ku rooyahay madaxda sare ee qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka warfaafinta go-aan ay isla garteen ayay ku dhacday magacaabistaas waa soo dhaweynayaa waana qaadanaya haddii alla ku rooyahay go-aanka madaxda qaranka ka soo baxay waxaa la soconaa in hadda tiyaatarkii magaalada muqdisho uu yahay mid aada u burbursan maxaad is leedaha waa laga qaban karaa walaalow waa sidaad sheegto tiyaatarku waa uu burbursan yaho wuxuu kamid yahay goobaha dagaaladii sokeeye ku burburay waxaan hadda ka hor wax uga dhigay riwaayad la yidhaahdo adaa fiiqda iyo kor ha fiirin marka waxaan isleeyahay haddii alla kuu roon yahay in wax laga bedeli karo oo wax laga qaban karo madaxweynaha soomaaliyana wuxuu ballan qaaday in dib loo dhisayo oo haddii alla kuu roon yahay dib loo dayaxtirayo marka waxaan isleeyahay in wax badan laga qaban karo sidaas ayaan rajaynayaa kolleyba dadaalkaasuna waa uu jiraa oo madaxda qaranku ay ku mashquulsan tahay sidii xaaladda uu hadda yahay wax looga bedeli lahay ma kula tahay in la arki doono iyadoo fanaaniin badan ay tiyaatarka joogaan oo sidii waayihii hore riwaayad ay ka dhigayaan oo dad badanoo tikidho soo goostay ay gudaha fadhiyaan oo ay sacbinayaan oo maankaaga taasi ma ku jirtaa
way ila tahay oo haddii alla kuuraya tiyaatarka maanta haddii dib loo dhiso sabab kale oo wax loogu dhigi waayaa maba jirto marka waxaan isleeyahay haddii alla kuuraya taas inay dhacayso weliba waxaan isleeyahay xataa wakti aan dheerayn in arrintaasu ay dhici doonto ayaan aada u rajeynaya marka ammaankhaygana waa ay ku jirtaa oo hadda haddii aanan sidaas ku fakeraynin haddii alla kuroon yahay kama noqdeenan isleeyahay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ma aanan qaadeen haddii aanan rajadaas ka qabin marka waxaan isleeyahay inay dhici doonto marba haddii la dayax tiro sabab kale oo haddii ay sidaas u dhici weysaa inaysan jirin aan aaminsanahay marka waa ku rajo weynaa daandure magacii hore golaha murtida iyo madadaada waa laga bedelay abwaanguura ee tiyaatarka waxaa hore loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada hadda magacii waa laga bedela saan maqalnay oo waxaa loo bixiyey golaha murtida iyo wacyigelinta sababtu maxay tahay golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa loo bixiyey waa runta waxaana u bixiyey magacaas madaxweynaha soomaaliya sababtuna waxay tahay madadaalo waxaa ka muhiimsan wacyigelin marka sidaas ayaa madaxweynuhu wuxuu gartay in la yidhaahdo golaha murtida iyo wacyigelinta dhinac markii laga fiirshana tiyaatarka murti iyo xigmad ummadda baraarujisa ayaa kasoo bixi jirtay madadaalo waa uu ka weynaay hawsha uu hayay marka sidaas ayaa loo hartay magacaas waa magac madaxweynuhu uu bixiye wa abwaanguure fanaaniinta joogta magaalada muqdisho ee hobolada waa beri intay wax kasoo galaan hobolada waa beri ayaa tiyaatarka hoos yimaada inta badan waxa waaye waa shaqaalaha dawladda ayay kamid yihiin oo wixii shaqaalaha dawladdu ay qaataan oo kale ay qaataan in badan oo aan waxba helinna waa joogaan waa gartay waxaa jirta abwaanguure fanaaniin xanuunsan oo ku rafaadsan magaalada muqdisho maxaa ilaa hadda loo qabtay walaalo gocaniya waa jirtaa waa jiraan fanaaniin xanuunsan waxaa kamid a cabdisaaliil warsame maxamed cabdullaahi ciise sangub abwaankii sein cabdibaxaaji cali baxsan saciid maxamed xarawo waa badan yihiin qaar meelo badan la geeyey oo haddii alla kuu roon yahay lala taxaalay hase yeeshee aan weli aan caafimaad helin waa jiraan sida abwaansagub iyo cabdi taaliil oo kale marka haddii duruufta dalkooda ka jirta ama dadkooda haysa ayay la qabaan wixii aan u qaban karnana waa u qabanayna walaal waxaan ka agranaynaa ba yaraatee ma jiraan abwaan cusmaan guure waagii hore waxaa jiri jiray barnaamij la dhihi jiray heesaha hirgalay oo lagu soo xuli jiray fanaaniinta oo ay tartan geli jireen haddana fankii xarkuu goostay xuduuduhu ka tallaabay see u aragtaa heerka hadda fanka uu marayo walaalo waxaan u arkaa haddii alla kuroya dhinac markii laga fiirso de waa heer haddii alla kuroya uu dunidiio dhan ku faafayo qolo walba oo meeshii ay tagtay maadaama soomaalidu ay kala firxatay ay ay la qabsatay hase yeeshee waxaan aaminsanahay markii hirgelinta heesaha qaba jiray tiyaatarka fanku markii ugu ballaarahay oo dadka ugu badan oo ay kusoo baxeen ayuu ahay marka laakiin hadda wiil falaashka jeebkiisa ku wata oo hal orda loogu soo tumay laga kontaroolin oo haddii alla kuuroon yahay aan u qalminin bulshada la gaadhsiiyo ayuu u badan yahay hadda inkastoo qaar fiican oo dadaalayna ay badan yihiin marka waxaan isleeyahay kolleyba mar kasta waa tiyaatarku waxa waaye waa hooyo fanka iyo murtida iyo xigmada iyo suugaanta soomaaliyeed marka waa hoyga macalinka u ah ama haddii alla kuu run yahay meel kasta la tago loo soo noqonayo sidaas ayaan aaminsanahay inuu yahay